shirka jaraansaakana idinkugu yeernay wuxuu ku saabsan yahay arrimo aanu isleenahay waxay wax u dhimayaan nabadgelyada iyo maamul wanaagga iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska iyo shacabka puntland labada arrimood waxay ku saabsan yihiin midda koowaad waxa weeyaan wareegto soo saaray madaxweynuhu somadeeduna tahay mamnuucid bacaha madmadow ee lagu xirto baabuurta oo aad moodo muddadaas la soo saaray amarkaa la bixiyey ilaa wakhtigan xaadirka ah in la iska indhatiray shacab iyo mas-uuliyiinta caadiga ah ee dowladda intaba wareegtada waxay ka hadlaysaa sida aad la socotaan waxaa horay loo mamnuucay isticmaalka bacaha beersolka ah ama bacaha madmadow ee lagu xirto baabuurta waxaa loo ogolaaday oo keliya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen oo keliya cid kasta oo lagu arko bacdaas wadata waxaa lagu amray in laga fiiqo marka koowaad marka labaadna in lagu ganaaxo oo ganaaxa ugu dambeeya la saaro baabuurka marka saddexaad waxaanu u bandhigaynaa hay-adaha sharciga